إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qarax lagu gubay gaari gaashaaman ayaa shisheeyaha lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose laba qarax oo sababay khasaare soo gaaray ciidamada puntland ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dagaal ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo ku dhowaad toban qof oo u badan dad isku qoys ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday guri kula dumay duleedka magaalada muqdisho haweenka wax ka barta machadka khadiija faraciisa ceelcadde ayaa hadiyado gaarsiiyey mujaahidiinta wilaayada gado mu'asasada alkataayib ayaa baa'isay xalqada tobanaad dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka tartanka qur'aanka kariimka ee almaahirulqur'aan ayaa ka furmay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka waalidiinta ilmahooda loo qaaday waddanka eritariya ayaa mar kale dhigay dibadbaxay kaga soo horjeedaan arrintaas weerar lagu dilay dad ameerikaan ah ayaa ka dhacay gudaha waddanka maraykanka ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaas waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran qarax lagu gubay gaari gaashaaman ayaa shisheeyaha lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo shalay gelinkii dambe waxay howlgallo kala duwan ka fuliyeen saddex gobol oo kale ah mudug shabeellaha hoose iyo gobolka jubbada hoose gaari gaashaaman oo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay wateen ayaa shalay galab waxaa lagu qarxiyey inta u dhexaysa deegaanada danow iyo golweyn oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada uganda ayaa la aaminsanyay halkaasi khasaarooyin kala duwan in ay ku gaareen islamarkaana ciidamadii gaariga saarnaa ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen ciidamada ayaa ku qasbanaaday in ay fariisin ka samaystaan halkii qaraxa lagula beegsaday islamarkaasina xalay ay ku hoydaan taasina waxay ka markhaati kacaysaa in halkaasi khasaarooyin kala duwan ay ku gaareen dhanka gobolka mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay qarax ku weerareen ciidamo ka tirsan maamulka puntland ugu yaraantii laba askari oo ka tirsan ciidanka puntland ayaa la xaqiijiyey halkaa inay ku dhaawacmeen ciidamada dhaawacmay ayaa waxaa loola cararay isbitaal si loogu daweeyo saraakiisha iyo xubnaha kale ee maamulka puntland ayaa aad u cabsaday markii ay qaraxa maqleen waxaana qof waliba oo ka mid a uu ka shakiyey in asiga weerar lagu soo yahay oo uu yahay kan ku soo xiga qolada qaraxa lala beegsaday horey magaalada gaalkacyo iyo magaalooyin kale ee waaweyn ee puntland sida garowe iyo boosaaso waxa uga dhacay weeraro kala duwan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay fulisay waxaana lagu dilay ciidamo iyo xubno badan oo ka tirsan maamulka puntland kuwaas oo qaarkood ay xeelal sarahayeen dhanka gobolka jubbada hoosena weerar ayaa xalay waxaa lagu ekeeyey ciidamada maamulka jubbaland qaarkood ciidankaasi waa kuwa fariisinka ku leh deegaanka baarsanguyn ee duleedka magaalada kismaayo jihooyin kala duwan ayaa laga weeraray muddo ayaana halkaasi rasaastu ka dhawaaqaysay ciidamadan la weeraray ayaa waxa ay sanadihii ugu dambeeyey la kulmayeen weeraro isdaba jooga oo kaga imaanaya xarakada shabaabul mujaahidiin qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaan lagu laayay kuwo kalena waa lagu dhaawacay ciidamadan maamulka jubbaland ee xalay la weeraray waxay difaac u yihiin ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya ee heysta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose weeraradan waxay qayb ka yihiin howlgallada xarakada shabaabul mujaahidiin ay sii laba jibaartay tan iyo markii ay curatay bishan barakaysan ee ramadaan ee iminka gebagabada maraysa ku dhowaad toban qof oo u badan dad isku qoys ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday guri kula dumay duleedka magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkaasi noo faahfaahinaya waxaa habeenkii xalay derbi kusoo dumay dad barakacyaal ahaa oo deganaa kaam ku yaala deegaanka garisbaalley ee duleedka magaalada muqdisho dadkan ayaa hoosjiifay derbiga waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad toban ruux oo rayid ah oo afar ka mid ah ay ahaayeen dad isku qoys ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale iyagoona la geeyey isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho derbigan soo dumay ayaa waxaa saameyn ku yeeshay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho waxaana ka warbixiyey musiibadan halkaasi ka dhacday dad gurmad ahaan ugu yimid qoysaska derbiga kusoo dumay
degmada garasbaale ayaa ka dhacday marka niman barakacyaal ah oo oo danyar derbo hoostiisa deganaayeen derbiyaa kusoo kordumi marka dhibaatadaasa dhacday dhaawac iyo dhimashaba waa iskulu jiraan marka dhimasho saddex qoysa waxa kusoo gaartay marka hal qoys horta afar qofaa ku dhimatay caruurta iyo hooyadiisa saddex qofna waa dhaawac caabahooda ku jiro marka laba qofna darasahan waa dhinteen kuwii unagu keenay isbitaalka oo madiine ayaa ku jiraan hadda niminta dhaabaca iyo dhimashada kuwii dhinteen afar qof dhimadeen derbegi waxuu ahaa derbo dhisno oo min zamaan ah waagi hore la dhisay oo hadda roobabkan oo kusoo nuglaadeen soo fooqeen soo dumi waay dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan xaafadda buuluxubey ay ka dhacday musiibo rabbaani ah taas oo sabab u ahayd roobab mahiigaan ah oo ka da-ay magaalada muqdisho wuxuuna sababay khasaare naf iyo maalintaba haweenka wax ka barta machadka khadiija faraciisa ceelcadda ayaa hadiyado gaarsiiyey mujaahidiinta wilaayada gado faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey iyadoo qayb ka ah hadiyadaha ay qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ah ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ayay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan wilaayada hadiyo gaarsiiyeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada haweenka muslimaadka ah ee wax ka barta macaka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada eelcadde ee wilaayada gado ayaa hadiyad lacag ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ku jira furunta hore ee dagaalka ee wilaayada gedo munaasabad loo qabtay wareejinta hadiyada ayaa haweenka macadka khadiija bintu khuweyla ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo iyadoona ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ugu horeyn qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayada gedo ayaa bogaadiyey haweenka wax ku barta markaska khadiija bintu khuweylad ee hadiyada ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta arrintan waa arrin aad farxad u mudan bogaadinna leh waa soo dhoweynaynaa arrintan gabdhaha ay sameeyeen waana arrin hordhaca waana arrin kudayashadeeda mudan maadaama ay ugu deeqeen mujaahidiinta afur lacagta ay baxsadeen iyo fallarka ay baxsadeen ilaahay inuu falfalliiro oo cadaabka kaga horeeyo ajar badan ilaahay ka siiyo insha allahu mujaahidiintana waxaan rajaynaya inay dhiirigelin u noqoto kolley ayagana waxaan leenahay ilaahay ha ku sugo furmahooda cadowgana allaha ka qabto gabdhahaas waxaan leenahay lacagtaas farada badan oo ugu deeqay mujaahidiinta inay ku afuraan ramadaanka joogta waxaan leenahay gabdhahaas khayr iyo baraka allah siiyo sidoo kale waxay haweenka ku booriyeen in ay sii xoojiyaan kaalinta kaga aadan yihiin halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kuwa la jira waxaan boorinayaa dhammaan nooc kastaba ganacsatada odayaasha dhallinyarada haweenka culimmada qolo kastaba qaybta ay ku leeyihiin jihaadka inay ka qaataan way saamana saamaysay inay ka qaataan waxaan u soo jeedinayaa dadka da'da ugu waaweyn oo jooga degmada ceelcaddi kuna nooloodii taqaanaanoo cali axmed jaamaca oo cali sandheele loo yaqaan waxaan idinkula talinayaa inaan u istaagno ilaahay dartiis ilaahay dartiina u shaqayno ilaahay dartii u dadaalno ilaahay dartii isu ogaanno ilaahay dartii isu jeclaanno dhammaanna waxaan leeyahay deegaanka iyo waxa ku jiraba allah idin barakeeya waxaan soo jeedinayaa si ay noogu hergesho ujeeddada aan leenahay oo jihaadka iyo wax walba waa midnimadee aan noqonno kuwii khayrka ka qayb qaata guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waayihii la soo dhaafay hadiyado qaali ah ku wareejinayay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha kala duwan ee dagaalka waxayna dhowaan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada galgaduud hiiraan iyo jubbooyinka ay hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha wilaayaadkaasi mu'asasada alkataib ayaa baahisay xalqada tobanaad dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka zakariya cumar ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون waa qaybta tobanaad dardaaranada ku socda dhallinyarada allaah uu waafajiyey inay soo haleelaan halganka ka aloosan bariga afrika ee lagula jira shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka iyo deegaanada laga hergeliyey dardaaranadaas oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaaranka tobnaad ayaa sheikha waxa uu kaga hadlayaa ansaarta iyo fadligeeda isagoona kula dardaarmay mujaahidka inuu ogaado ansaarta iyo kaalintooda jihaadka dardaaranka tobnaad ean u jeedinaya walaalka mujaahidka ah wuxuu yahay akhilmujaahid waxaad ku dadaashaa inaad ansaarta wanaagooda iyo xasanaadkooda u qirtid way ku xiriiriyeen markay dadku ku colaadinayeen wayna ku soo dumeen waqti ay dadku ku eryayeen way kuu gargaareen maalintay dadku garabkaaga ka baxeen way ku taakuleeyeen xilli ay dadku kaala bakhaylayeen hantidooda adiga dartaa waxay ula colaytameen qaraabadoodii xilli ay ku gooyeen tol iyo qaraabo kuwii kuu xigay cadowga aada la jihaadayso awgiis intaasoo dhan ayay kuu qabteen iyadoo aysan idinka dhexaynin nasab qabiil iyo ganacsi midna mana ayna ka suulin inay kuu heeliyaan dhinaca kale sheekh mahad oo sii hadlayay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay islamarkaana kaga digay mujaahidka in uu iloobo amaba uu qursado kaalinta ansaarta ay ka qaateen jihaadka waxaan kaaga digayaa walaalkayga mujaahidka ahow inaad yeesto ama aada ku gacan sayrto abaalkooda kadibna aada halaagsanto hadday jirta mana sheegasho iyaga ayaa nooga xaq leh qofkana waxaa shar ugu filan inuu liido walaalkiisa muslimka ah rasuulku sal alla aleh wasalam wuxuu yihi isagoo ka hadlaya fadliga ay leeyihiin ansaartii hore aqbiluu min muxsinihim wa tajaawasuu can musii'ihim muttafaqun calayh soo dhoweeya kooda wanaagga sameeyey iskana dhaafa kooda xumaha sameeyey xadiis kale rasuulku sal alla aleh wasalam wuxuu ku yidhi allaahuma kfir lilansaar waliabnaa'i alansaar waliabnaa'i abnaa'i alansaar rawaahu lbukhaariy wa muslim allahayow ansaar u dembi dhaaf ubadka ansaareedna u dembi dhaaf ubadka ansaar ubadkoodana u dembi dhaaf qabaa'ilka ansaarta ah ee wilaayadka ku nool waxaan leenahay mahad allaha idinka gaarto garab istaagiin aada xaqa iyo diinta garab istaagteen iyo uheelinta aada u heeliseen kitaabka allaah iyo dadka mustacafiinta ah waxaan idin leenahay abaalkiina allah keliya ayaa gudi kara tixgelin iyo maamuus ayaad nagu leedihiin madax ayaad inoo saaran tihiin qofna idinku doorsan mayno allahna waxaan idiin weydiinaynaa inuu idin xifdiyo raalli idinka noqdo dad iyo dunyana idiin barakeeyo caafimaad waara iyo barwaaqo joogto ah idinku galladaysto allah xaqa ha idinku sugo dad jihaadka weligoo taageera oo u nusreeya allah idinka dhigo ilaahay idinkama bedel qaato dembigiinana allaha dhaafo wsala allahu wasalam calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin taxanaha dardaaranadan uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan islamarkaana ay baahinayso mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa uu shiiqa ku qaadaa dhigay mawaadiic muhim ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen dhallinyarta mujaahidiinta iyo qofkii doonayo inuu soo shaarigo jihaadka socda tartanka qur-aanka kariimka ee almaahirulqur'aan ayaa ka furmay degmada saako ee wilaayada jubbooyinka warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir
masjidka alhuda ee degmada saako ayaa waxaa ka furmay oo ka socda tartanka qur-aanka kariimka ee almaahirulqur'aan tartankan ayaa waxaa bil weliba oo rabadaan ah qabata xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana sanadkii saddexaad oo la qabto tartankan oo ay sanadkan ka qaybgalayaan soddon iyo saddex macallimiin ah oo ka socda walaayaadka islaamiga ah laba ka mid a guddiga tartanka ayaa ka hadlay sida uu u socon doono tartanka qur-aanka nidaamka musaabaqada u dhici doonto kulley ragga tartami doono waa rag culimo ah macallimiin ah dad waaweyn ah waxaan rajaynaynaa nidaamka insha allahu inay iska fahmi doonaan maadaama dadkao dhan ay wada fadhiyaan lajnada waxaa nidaamha u yaalla balsi kala horeynta mutasaabiqa kow noqonaya iyo midka u dambaynaya si loo kala loo kala xulo ama loo kala doorto waxaa khiyaarka iskale mutasaabiqa inuu doorto arqaam loogu talagalay in lagu maaragtay kala sooco barnaamijka lagu kala sooco oo halkan yaalla marka mutasaabiqiinta way soo istaagi doonaan nin kastaba raqam juluuskaas ayuu mid ka qaadanayaa xamalat lqur'aan in la ikraamo in la sharfo la ikraamo afar iktishaaf asxaabu alasaad almumayiza dadkaas in si gooni loo fiiriyo sidoo kale waxay ka hadleen ahdaafta laga leeyahay tartankan qur-aanka kariimka musaabaqa maxaa la yidhahdaa waxaan leenahay munaafasatu shakhsayn ow aktar ilaa buluuqi hadafin macluumin liyafuusa axaduhum duuna aakhariin laba qof inay tartanto inba wax ka badan ilaa buluuqi hadafi macluumin ow mucayanin hadaf la yaqaan oo muuqda gaaritaankiisa si axadkooda la timida ugu guulaysto inta kaleeta sukadooda lidaa qaala tacaala fasabiqu alkhayraat alkhayraat hadafu macluumun waaye waxaa kaloo ka mid ah wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajannatin cabduha samaawaat waalardu cidda lilmuttaqiin waxaa kaloo ka mid ah khitaamuhu maski wafii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun amaa taariikhuhaa waa middaan u fadhiinay taariikhdeedii waxay bilaabatay sanad taasica bacda alif wa arbacmi'a wa talaaiin kun afar boqol soddon iyo sagaalkii ay bilaabatay middaan hadda u fadhiinin marxaladeeda saddexaad waaye waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay nooga dhammeeyo sida aan rabnay iyo weliba si kasi fiican intaas kadib qaar ka mid ah macallimiinta ayaa la weydiiyey ayado ka mid ah qur-aanka kariimka ah وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bil weliba oo rabadaan ah qabata tartanka qur-aanka kariimka kaas oo ay ka qayb galaan dadka waaweyn iyo kuwa yaryar intuba waalidiinta ilmahooda loo qaaday waddanka eritereya ayaa mar kale dhigay dibadbaxay kaga soo horjeedaan arrintaas mar kale iyo maxamed ciise dad badan oo cariisan ayaa waxay dhigeen isu soo bax oo ay ku dalbanayaan in carruurtooda oo ay dowladda federaalka caskariyeysay dib loogu soo celiyo waxaa ka mid ahaa dadka isku soo baxa dhigay hooyooyin soomaaliyeed iyagoo ka warramaya in carruurtooda la marin habaabiyey dalbadayna in si deg deg ah loogu soo celiyo waxayna sheegeen in carruurtooda ay ku la'deen elitereya iyo etoobiya qaarna ay galeen suudaan halka kuwo kalena fare lagu hayn dowladda federaalk ayaa inta badan waxay caskariyeysaa dhilinta yaryar waxaana inta badan loo sheegaa in loo dirayo qatar iyo meelaha la midka ah kadibna waxa ay la kulmaan waxa ay filanaynin qaar ka mid ah waalidiinta oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in carruurtooda qaar ay maqan yihiin muddo laba sano ah
ilmaha maqan labada sano oo qaar maqan yihiin labada sano iyo barka qaarna maqan yihiin halka sano waxaan rabnaa inaan helno oon helno oo eletira ay jiraan oo qaar jiraan maaragta canfar haysato oo qaar etoobiya haysato oo qaar suudaan u galeen oo qaar aanba la ogeyn meelay jiraan waxaan rabnaa inaan helno intaan la gaarin wadaca haddaan la helin wax doorashaa ma dhacayso waddooyinkana waa noo xihan yihiin saacan haddaan helno aan helin ilmahaas inay waddooyinku noo xihan yihiin ogaada war haddaad muslimkiin undaa iyaga noo keen war meeshaad geydeen idinkaan yaqaaniina noo keena carruurtayda war dadka ilmaha iyaga noo keena war eritariya wixii jira nooga keena war etoobiya wixii jira nooga keena war duurka ay ku dhintaan waa ka samraynaa wixii aan ogaanay wixii nool noo keena sidoo kale waxay sheegeen in marar badan ay codsi gudbisteen balse dhagah laga furaystay waxayna sheegeen inay dhigi doonaan banaanbax weyn sidii ugu dhaqsiyaha badan le inta wadaca haddii la furo annaka banaanbax oo madaxtooye aan ku qaadayno aan kusoo soconnaa ogaada haddaba waxaan leenahay doorasho ma dhici doonto mana dhici doonto inta carruurteenna soomaaliya aan la keenin mana loo kala kici doono habeen iyo maalinna mudaaharaadkeen ma kala joogsanayo tobannaan kun oo aabbaha barashar ku dhacay oo barashar meel la jiifa arrintan marka annagu waxaan odhan karnaa waa masiibo qaran wey ma ahan wax qof ku kooban arrintaa fadhiga ha looga kaco waxa la qabto
mar ma ahan oo laba ma ahan oo saddex ma ahan intaan ka hadalnay wax nooga jawaabana ma lahan dowladdaan codsi u geysannay madaxweynahan ka codsannay ra'iisul wasaarahan codsi u dhiibannay wax alla wixii dowladda maanta farmaajo ku jiraan codsi u geysannay waxna la kaga jawaabay ma lahan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa inta badan waxay caskariyeyaan dhalinta aadka u da'da yar iyagoo lagu marin habaabinayo waxyaabo dhalanteed ah taas oo dhalisa in hooyooyin badan ay murug la seexan waayaan ilintan harayso indhahooda halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina weerar lagu dilay dad ameerikaan ah ayaa ka dhacay gudaha waddanka maraykanka wararka naga soo gaaraya waddanka maraykanka ayaa ku waramaya in shan ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ka dhacay gobol ka tirsan waddankaas wargeyska boltimore san ee kasoo baxa maraykanka oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan booliiska ayaa sheegay in saddex qof la dilay laba kalena la dhaawacay kadib toogasho ka dhacday guri ku yaala deegaanka baltimore gobolka maryland ee waddanka maraykanka ilawareedyo ku sugan deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo ka tirsan booliiska ay soo gaareen goobta waxaana isla goobta ku dhintay ruuxa weerarka geystay iyadoo aan la shaacin qaabka uu u geeriyooday saddexda ruux ee lagu dilay weerarka ayaa u dhashay waddanka maraykanka waxaana labada ruux ee dhaawacyada qaba loo qaaday isbitaal iyadoona mid ka mida laga dayrinayo xaaladiisa caafimaad wararku ayaa waxay intaasi ku darayaan in ninka weerarka geystay si weyn looga garanayay xaafadda uu deganaa isagoona dhowr jeer oo hore hanjabaada u diray dadka deriska la ah kuwaasoo uu ku eedeeyey inay jawaasiis u yihiin ciidamada maraykanka iyagoona marar badan ku dacweeyey ciidamada booliiska warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa